shirka dib loogu soo celiyo odayaasha dhaqanka si meeshaan meeshuu ka gaari karo oo hore uga sii socon karo ay uga wadaan waxaan rabaa inaan idiin sheego annagu dabcan arrintaas waa ka dhabaynay fursadaan idin siinay hadda fursaddii waxaan rajaynaynaa in ilaahay tawfiiqdii idin waafajiyey ood haysaan meeshaan meeshii looga dhaqaaqi lahay ergadii iyo wixii ka sii dambeeyey ee labadan gobol ay yeelan lahayen dabcan waxaad og tihiin in waddanku bisha sebtembar ka la rabo loona diyaarinayo inuu doorasho galo ah la go'aamiyey in laga soo doorto deegaanada dowlad goboleedyada uu ka mid yahay goboleedka hadda halkan laga dhisayo ee hiiraan iyo shabeellada dhexe ay dhisanayaan dabcan mas-uuliyad weyn baa idin saaran markii dhankaas laga fiiriyo lama yiraa safarow meeqaad maqneed safarow maxaad keentaa layidha marka maxaad keentadii ay idin sugaysaa reer hiiraan iyo reer shabeellada dhexe waxay idinka sugayaan inaad